alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm cala nabiyina mxamedi wcala alihi wsaxbihi wslm wbacd faslu fi furuudi اlwuduءi wa sunanihi qaala almualifu raximah اllah faslu wa faraa'idu اlwuduءi sitatun anniya iclam ana alwuduءa lahu shuruudun wa furuud wal waxaa ogaataa weysaqaadku inuu shuruud iyo furuud leeyahay fashuruud alislaam wاltamyiiz waduhuuriyat اlmaa wacadamu اlmaanic alxisiyi kalwasq shuruudda waxaa ka mida qofku inuu muslim yahay qofkii aan muslim ahayn weysadiisu ma ansaxays hadduu weysaysto watamyiiz inuu wax kala sooc gaaray anug yar oon wax kala sooc gaarinin haddii wax suuro weyse u eg uu sameeyo weyse ma aha wa duhuuriyatulmaa biyuhu waa inay daahir yihiin biyo nijaaso hadduu ku weysaysto weyse ma aha wa cadamulmaanic alxisiyi kalwasakh waa inuusan jirinin maanic xisi ah oo biyaha iyo jirka kala xirahaya kal wasakhoo kale maalan dadka guryaha dhisa haddii ay rinji ama wax la mida uu jirko ay ka weysaysanahayeen uu daboolo oo markaa ay weysaystaan weysadii ma ansaxaydo haddii wax jirka qarinaya ay kor saaran yihiin xubnihii uu ka qubaysanayey ama uu ka weysaysanayay wacadamulmaanic sharciyi haddii uunan jirinin waa inuusan jirinin maanic sharci kal xayd wanifaas maalan haween xayd qabta ama nifaas qabta waa weysaysanayaan ma dheci karto marka weysadaasu ma jirto sharcan wuxuu yidhi wadukhuulu اlwaqti fii xaqi dawi daruuraati kalmustaxaadati waman bihi riixu daa'im waxaa shuruudda ka mida inuu waqtiga salaadu galo dadka daruuraadka leh markii loo fiiriyo sida haweenta mustaxaadada oo kaleeto ama nin raa'ixa daa'ima ay ka imaanaysoon joogsanaynin marka iyaga waxa uu leeyahay marka dahaaradooda maadaama ay daruuro tahay wakhtiga ka horna daruuro ayna jirinin ee wakhtiga ay daruuradu ku xidhan tahay wakhtiga salaadu ay gasho ayaa dadka noocaasoo kaleta inay weysaystaan laga doonahaya ayna wakhtiga ka hormarinin qofka marka xadas daa'ima leh oo imtixaan noocaasu uu hayo waa inuu weysaystaa wakhtiga salaaddu ay gasho keliya waama alfuruudu fasitatun kamaa dakarahu sheekh furuudusu saddex lix weeyaan sidaa sheekhu uu sheegay axaduha anniya waa inuu niyeystaa liqowlihi calayhi الsalaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat acmaashu waxay ku xidhan tahay niyooyin rawaahu shaykhaan wa hiya fardun fi طahaaraati اlaxdaad niyadu waa farad طahaaraadka axdaadta laga dahaaro qaadan hayo axdaadta yacni waxyaalaha aan lala duka karinin oo kaleeto walaa tajibu fii isaalati nijaasaati cala saxiix laakiin niyadu waajib ma aha nijaasaadka markii la yska dhaqahayo niyo shardi ma aha haddii maro intay nijaasowdo meel la yska dhigo roob ku de-o daahir bay noqotay waalfarqu farqiga u dhaxeeya waxa weeyaan ana almaqsuuda min anijaasaati tarkuhaa nijaasaadka min baabi tarki weeyaan waa sheega in laga tago wa huwa yaxsulu bilqasl wuxuuna ku xasilayaa ka tegitaankaasu in uu dhaqmo ama qof ha dhaqo ama si kale ha u dhaqme bikhilaafi alaxdaafi axdaafta iyadu waa khilaafsanta ugu yidhi fa inna dahaaratahaa cibaadaat axdaasta ka dahaaraqaashadeedu waxa weeyaan cibaadaat fa taftaqiru ilaa niyatin ka saa'ir alcibaadaat waxay u baahan taha marka niyo sida cibaadaadka kale ay ugu baahan yihiin niyo kadaa qaalahu raafici saas buu yidhi raafici wa shardu sixatiha alislaam waxa weeyaan niyada ansixitaankeeda shardigeedu waa islaam falaa yasix wuduu'u lkaafiri walaa qasluhu cala saxiix qof kaafira weysadiisa iyo qubayskiisu ma ansaxayo buu yidhahdada saxiixa ah lianna niyata cibaadatun niyadu cibaado weeyaan waalkaafiru laysa min ahliha kaafirkuna laysa min ahli niya qof wax niyeysa kara ma ah walaa tasixu dahaaratu lmurtadi qaطcan taqliidan calayhi qof murtada dahaaradiisu ma ansaxaydo buu yidhaahday arrinkaasuna waa ku adkayn oo waxa uu sameeyey baa lagu adkaynaya wa waqtu niyati اlwaajibati cinda qasli awali juزin min alwajhi niyada waajibka ah niyada waajibka ah waqtigeedu waxa weeyaan marka qaybta ugu horeysa oo wejiga ka mida uu dhaqahayo weeyaan liannahu awalu cibaadaati liannahu awalu cibaadati اlwaajibati sababtuna waxaa weeyaan cibaadada waajibka ah wejiga qaybta ugu horayso laga dhaqahayo weeyaan marka waxyaalaha muqaaranada ay ku magacaabeen shaaficiyada waxaa dhici karta marka ummad badan inay dhib u keeneen oo salaada markii allaahu akbar uu dhahahayo ayaa loo baahan yahay niyada inay qalbiga xaadir ku tahay haddii ay niyadu qalbiga ka baxdo waxa weeyaan salaada xirashadeedu ma ansaxaydo weysada markii wejiga la dhaqahayo oo qaybta ugu horraysa biyaha la taabsiinhayo ayaa waajiba in la niyeysto weysadii haddii marka marka ayna niyadu jooginin waxaa weeyaan weysadii ma ansaxaydo muqaaranadaas marka ummad badan bay dhib u keeneen oo ay ka ratibantay fasaad badan oo runtii cariid ah oo aad u daran muqaaranadaas marka wax daliiloo sharciga ma laha qofku markuu u sii socdo meeshuu ku weysaysana hadduu niyeysto niyadaas waa xaasil weeyaan markuu salaadda u soo socdo ama uu safki taaganta hadduu salaaddii niyeysto niyadayna xaasil weeyaan marka ummad badan baa dhici karta niyada muqaaranada muqaaranadeeda goobitaankeeda in fasaad badan uu uga dhasho oo qofkii xaraj uu ku fuulo ay dhici karto cibaadaadkii oo dhanba gabal badan inuu ag maro nin baa mar wuxuu weydiiyey wuxuu yidhaahday waxaan isla keeni waayey niyada iyo takbiirta ku dhawaaqeeda baan isla keeni waayey marka waxaan arkuu yidhi anigoo toban goor allahu akbar dhahaya ayib markii marka aan is-idhaahdo qalbigay niyadii soo gashay qalbiga qofku ma xukumo eh iyaan ka dabageyn markaasaan waxaan isdhihi buu yidhi way baxday markaasaan mar kale ku celinhayaa waxaan arkuu yidhi marka anigoo toban goor allahu akbar yidhi idhi si markaa barnaamijkaas aan uga joogsado oon isaga celiyo ayaan waxaan idhi buu yidhaahday haddaan mar badan kal mar badan hal mar ka badan aan allahu akbar idhaahdo haweentii saddexa iga furanta baan iriguyi markii salaaddii aan isu taagay ayaan waxaa arku yidhi anoo toban goor allahu akbar ir haweentiina iga furanta niyo xaraj baa isgelitaan ku idhaahday salaad iyo haweenna wax shaqaa iskuma lehe intaa waxaa iska dayso mar dambe haween iyo salaad iyo xirashaha isu keenin ee markaad meesha istaagto allahu akbar iska dheh waayahay muddo kadib ila soo hadlo wuxuu yidhaahday haweentii waa iska daayayoo waxaan kari waayey inaan salaaddii xirto marka salaaddii waan ka teguy salaadda hadda iminka ma dukaduy oo waa salaaddii waxaan dhihi waayo buu yidhi allahu akbar iyo niyadii baan isla heli waayo buu bal ninkaas sida shaydaanku ugu talaac uga fiir nin kale ayaa kitaab u alifay ibnu qudaama uu ku magacaaba damu lwaswaas walwas walwaswasa ayuu wuxuu leeyahay nin la yidhaahdo ibnu caqiil alxambali ayaa nin u yimaada markaasuu wuxuu ku yidhaahday guriga biyaha yaalla waan ku qubaysa waayo waa igu aadi waayeen marka waxay igu kaliftuu yidhi inaan webiga tago markii aan doonahayo inaan qubaysto marka webiga intaan galo ayaan ka soo baxaa markii aan soo baxo ayaa waxa igu soo dhacaysuu yidhi inaan si fiican uweys u qubaysan markaasaan webiga ku noqon buu yidhi dhowr goor baan marka webiga gelhaya ee seen yeela markaasuu wuxuu ku yidhi buu yidhi maxaa doonaysay inaad samaydo markaasuu yidhi salaaddii baan u qubaysanayo janaabaan qabay markaasuu yidhi salaad waajib kuguma ahee maxaa kaloo doonaysaa markaasuu yidhi maxay waajib igu ahaa weysay oo qofku muslimna ma ahid markaasuu ku yidhaahda muslim waa tahay laakiin majnuunaad tahay majaaniintana salaaddii waajib kumaahu yidhi gurigaadii orod aad marka muqaaranada marka fasaadka badan uu ka dhashay laa xaajata ilayha markuu qofku weysada usoo socdo ama salaadda u soo socdo wixii qalbigiisa soo gala oo inuu niyeeyo inuu dukanhayo ama uu weysaysanhayo intaas weeyaan niyadu wuxuu yidhahda liannaha awalu cibaadati alwaajibati walaa yuhaabu calaa sunani almaadiyati bal mushkiladaa fiir wuxuu leeyahay cibaadada waajibka ah wejiga qaybta laga dhaqaaya ugu horraysa isla markaas marka qofka hawaab mar laga sii maayo sunnooyinkii ka horreeyey ila niyaday ka hormareen oo gacnaha la dhaqahayo iyo madmadada iyo istinshaaqa iyo waxaas oo dhan wuxuu leeyahay sawaab male niyadii ka hormareen see la yeelhayaa markii marka kuwaas uu dhaqahayo waa inuu niyo la yimaadaa marka oo ah niyatu nadbi markii uu soo gaaro weysadana wejiga uu dhaqahayona niyatulfard waa inuu niyada hada takalluf laa xaajata ilayhi walaa anzala lahu bihi suldaana wakayfiyatuha in kaana almutawadi'u saliiman laa cilata bihi an yanwiya axda alaaati umuur wuxuu yidhi kayfiyada niyada haddii qofku uu yahay qof ka weysaysanaya qof caafimaad qaba oon cudur qabinin saddex shay mid ka miduu niyeysanaya axaduhaa rafcu اlxadai aw iطahaaratu can اlxadaث in uu xadad kor yeelo ama uu ka dahaaro qaato xadad ilaahay rasuulkiisa midna ma dhihin labadaas lafdi ama labadaas cibaaro midna mayna dhihinin midda labaad an yawiya istibaxata asalaati aw gayriha mima laa yubaaxu ilaa biahaara ama wuxuu niyeysanhayaa salaad inuu maaragtay bannaysto ama wax kaleeto u bannaysto oo aan lagu bannaysan karin waxaan dahaaro ahayn ama saasuu niyeysanhayo الثالث أن ينوي فرض الوضوء أو أداء الوضوء وإن كان الناوي صبيا أما وحو نيسان هيا وضوء فرض كيسي أما وضوء قدشديسي قفك وحو نيسان هيا بالصبي هالنقضي سينا فرض بو نيسان هيا وحصنا كسوة كعية قفك هدو نيستوي سقاط انتاس وينير marka waxyaalahan uu tirinahayo waxan maaragtay daliil sharci uu tusiimaho dhahayo waxaas la niyeysto weesaha la niyeysto qofku markuu weysaysanhayo weeseha niyeysto waxa uu weysaysan uu niyeysanhayona qofku asaga garanhayo qaala nawowi sharx almuhadab walow nawa طahaarata lisalaati aw iطahaarata ligayriha mima yatawaqafu cala alwuduu'i kafa haddii uu niyeysto inuu u dahaaro qaadanhayo salaad ama uu udaaraka u dahaaro qaada kaal uu u dahaaro qaadanhayo wax kaleetoon salaad ahayn oo weysaqaad ku taaganoo weysaqaad la-aantiisa aan la samayn karin كفاء وكافي بوي وذكره في التنبيه التنبيه لشيرازي لو كشاك شيرازي ولو نوى الطهارة ولم يقل عن الحدث لا يجزم على الصحيح هدي أوني ذو طهارة أو صندهن لكن حدث بان كالطهارة قادن هيا إنه حدث عن كالطهارة قادن هيا يراه ضياء أمر أول لا يجزم على الصحيح المهم طهارة هنيس لقفك أما ويسهنيس انت سويا ويسدك لأن طهارة تكون على الحدث وعن النجس بوير طهارة وهي النقطة أمرنا حدث مرنا النجاس فلا بد من نية تمييز وحال أبا هي النية كلا سارتوي ولو نوى الوضوء فقط صح على صحيح الدواء يستنيستو بس انت أسبقه سهلا صح على الصحيح في في التحقيق وشرح المهذب سواء صحيح أو قصوا التحقيق وشرح المهذب لماذا كتاب قدام بيدوي المؤلفات كان نووي التحقيق iyo sharxul muhadab oo mid walba isagoo aan dhammayn yuu ka dhintay marka waxaa la yidhahdaa aqwaasha raajixa cindahu kutubta laga ogaado weeyaan altaxqiiq iyo sharxulmuhadab labadubana maطbuuc weeye bikhilaafi maa idaa nawa alqusla aw ilqasla wahuwa junub falaa yakfi haddii uu qubays niyeysto isagoo junub ah wuxuu leeyahay arrinkaasu kaafi ma ah maxay kaafi u noqon weyse subxaana allah وحير وفرق الماوردي بأن الوضوء لا يطلق على غير العبادة بخلاف الغسل وحير فرق وحويان ويسك هلية هدوني يستوى عن صحة لكن قبيس كلي هدوني يستوى ما عن صحة دوير صوت محيطة ويسد وحولي هاي وحن عبادة أهين من نقطه لكن قبيس وحن عبادة أهين بون نقضة ومركو قفكو سعادة قبيسان هاي عبادة أولا مجيده لكن مركو قفكو قبيس عبادة قبيسان هايو qubayskaas qalbigiisa waxaa ku jira qubays cibaado ah inuu gudanhayo qubays caadi ah uusan gudanayn niyaduna intaas marka qubays hadduu niyeysto qubayska uu niyeysanhayana waa qubayskii cibaadada ahay intaas weeyaan marka niyadii walow nawaa rafca alxadai waalistibaaxati fahuwa nihaayatu niyati hadduu niyeysto rafcu lxadaث inuu xadadkii baabi'iyo dabishada ka saaro yacni xadadkii ma baabi'i karee waa jiray wax jirana lama baabi'i kare yani xukunkii ka ratibmaayey weeyaan kulle rafcu lxadaث marka hadduu niyeysu yihi rafcu lxadaث iyo alistibaaxa inuu salaad bannaysanhayo niyadii meeshii ugu dambaysa wey ayb wa ama man bihi cilatun qofkii laakiin cila ay ku sugan tahay kaman bihi salas qof wax weeyaan kaadidiisu aynan xirayn aw kaana mustaxaada ama haweenay mustaxaada weeyaan fayanwi fayanwi اlistibaaxata cala الصaxiix wuxuu niyeysanhayaa inuu salaad bannaystay walaa yasixu an yanwiya rafca اlxadaث laakiin ma ansaxaydo inuu niyeyso rafcu اlxadaث liأnna اlxadaثa mustamirun xadadkiisu mustamir waay ma joogsan falaa yutasawaru rafcuhu in la rafciyo marka lama tasawurayu leey wax socda lama rafci karo waqiila yajibu an yajmaca baynahuma waxaa waajiba buu yidhaahday qowlkan inuu labadooda jamciyo labada la jamcina maxay tahay iyo وغير يكفي أحدهما كل هو كان مجرد آراء معنى وين لا ولا يصح أن ينوي رفع الحدث وغير يكفي أحدهما طيب farcun shardu niyati aljasmu niyada waa in la jasmiyaa falow shaka fii annahu muxdiثun fatawadaأa muxtaaطan uma tayaqana annahu muxdiث lam yactada biwuduu'ihi wuxuu leeyahay niyadu inay jaasimo tahay oo wax jasmisan uu niyeystaa ee qofka haddii uu ku shakiyo inuu muxdif ahaa ee markaas uu is yidhaahdo bal weysayso si ixtiyaada u weysayso si ixtiyaada u weysayso niyo jasmi ama uu leeyahay marka kadib baa u soo baxdo oo u yaqiiniyey inuu muxdif ahay weysadaas lama tirinayo uu leeyahay cala alasax liannahu tawada'a mutaradidan wuxuu weysaysa isagoo mutaradid ah walow tayaqana annahu muxdif haddii uu yaqiin og yahay inuu muxdif ahaa wa shaka fii annahu tadahara ee uu shakiyo inuu dahaaro qaatay uu shakiyo markaasuu mar kale weysaysta mark markii uu shakiyey us yidhahda ma daaharo qaatay mise ma daaharo qaadan mar kale weysaysta uma baana muxdian waxaa u caddaatay kadib inuu muxdif ahay ajza'ahu qaطcan weysadaas dambe oo taradudka uu ku sameeyey waxuu leeyahay u gudaysaa maxaa farqi ee marka labadooda udhaxayda tii horena uma gudin tanna waa gudday waa ansaxday wuxuu yidhi lianna alasla baqaa'u اlxadaث asalku waxa weeyaan xadadkii baa baaqi ahaa falaa yaduru taraduduhu macahu niyadu inay marka mutaradid noqoto wuxuu leeyahay dhib ma keenayso xadadkii horaa baaqi noqday oo jiray faqawiya jaanibu niyati biasli اlxadaث niyada marka jaanibkeedii xoog bay ku yeelatay oo xadadka asalka ah bay xoog ku yeelatay bikhilaafi suurati اlulaa suuradii horeto sisaas ma ahayn buu yidhi wax macnaha kuma jiraan labada suuran haddii qofku almuhim u niyeysto inuu weysaysto weyse saxiixa uu weysaysto intaas baa kaafi ah farcun low kaana yatawada'u haddii qofku weysaysanhayo fanasiya lamcatan aw lumcatan fi lmarati اluulaa meel yar marka ayuu mees dhaqitaankii koobaad ka tegey faاnqasalat fi اlqaslati اhaaniyati aw اhaaliثa dhaqitaankii labaad ama kii saddexaad ay dhaqantay ajzaahu cala saxiix ayib bikhilaafi man inqasalat allamcatu aw lumcatu fii tajdiidi اlwuduء fainahu laa yujzihu cala saxiix laakiin haddii meel yar uu ka tegey oo weysadiisii saas ay marka ay ku dhammaystirantay ee kadib uu is yidhaahdo ama weysadaadii cusboonaysiidaa ee markaas dambe uu si fiican u weysaysto weysadaas sax ma uhu leeyahay marka tii horena sax ma hintanuna sax ma ah maxaa farqia wuxuu yidhi falfarqu anna niyata اtajdiidi lam tashtamil calaa niyati fardin niyada tajdiidka ma soo hoosgeli niyatu lfardi oo tajdiidku waa sunno buu yidhi marka marka niyadii faradka ahdaa meesha ka maqan buu yidhi mar hadduu tajdiidu niya tajdiidulwudu u niyeystay asaguna uu sunno yahay faradkii ma soo hoosgelin buu yidhi allah mustacaan ayb bkhilaafi اlqaslati الhaaniyati wاhaaliثati faina niyata fardi اlwuduءi shamilat اhalaaث wuxuu leeyahay marka laakiin arrinkaas waxaa khilaafsan dhaqitaanka labaad iyo ka saddexaad waayo ina niyata fardi اlwuduءi weysada faradkeeda niyadeeda shamilat اhalaaث mar hadduu weyse farada niyeystay saddexduba soo hoosgelaysaa buu yidhi famaa lam yutamim اlأulىa maadaama uusan tii hore dhaqidii koobaad oonan ku dhammaystirinin xibinkii laa taxsulu aaniyatu wahaaliatu tii saddexaad ama tii labaad uma xasilayda buu yidhaahda waalkhata'u fi lictiqaadi laakiin qofku haddii ictiqaadka uu khata ka galona laa yaduru wuxuu ula jeedaa marka saddex goor buu weysaysa saddex goor xibintii dhaqahayay dhaqitaankii koobaad meeshii way bannaaneed ma dhaqmin tan labaad hadday dhaqanto ama tan saddexaad ay dhaqanto kifaaya weyu yidhi taasaa kifaaye ah sababtu waxa weeye buu yidhaahday mar hadduu niyeysay farad saddexdaas mid ka mid ah ayuu faradkii hoosgelahayaa kii koobaad haddii uusan dhaqmin tan labaad oo haddii tan koobaad ay ku dhaqmi laheyd sunnada noqon laheyd a hadda faradkii noqonaysa ama tan saddexaad oo tii koowaad iyo tii labaad haddii ay u dhaqmi laheyd iyadu sunno noqo laheyd ayaa hadda faradkii noqonaysa buu yidhahda allahu mustacaan alaa tara ana almusalliya low taraka sajdatan min اlأuulى naasiyan wasajada fi اlrakcati الثaaniyati tamat اlأuulى wain ictiqada khilaafa dalika wuxuu nadiir uga dhigay qof baa dukanahayey wuxuu ka tegey sujuud ragcadii koobaad isagoo hilmaansan ragcadii labaad ayuu sujuuday sujuudaas ragcada labaad ayaa dhammaystiraysaa sujuudi ka degmaneed ragcadii koowaad laakiin asagu wuxuu rumaysan yahay inay sujuuddaanu ragcada labaad iska leedahay wuxuu leeyahay ictiqaadkaas marka aan jirinin waxba dhib ma keenayo ictiqaad jira ma aha laakiin dhib ma keenayo ayib وغسل الوجه الفرض الثاني غسل الوجه وهو أول أركان الظاهرة أركانت وحويان ويسد أركان تيدا أركان ظاهر كأه سقى أهريب قال الله تعالى فاغسل وجوه ويجب استيعابه بالغسل إنه كل ما يستر لغتانك وجه واجبه وحده من مبتدأ تصطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طuuلا xadka wejiga waxa weeyaan wejiga meesha u saraydo sadxiga u ah ilaa lafta daanka ama waxaa leeyahay garka meesha u hoosayda intaas weeyaan dhirirkiisa ayb wa min aluduni ila uduni cardan xagga ballarkana labada dhegood inta udhaxayda wey wa mowdic الtaxdiifi laysa min alwajhi meesha tinta laga tifo si wejiga u weynaado haweenka gobolkood meeshaas waa meesha marka salxaha ka hoosayda wuxuu leeyahay laysa min alwajhi wejiga ka mid maaha wasudqaani laysa min alwajhi labada waxa weeyaan maashmaa la yidhaha soomaalida labadaas meelood oo oo godan labadaas meeloodna sudqi baa la yidhaha wejiga ka mid maha ayaguna cala alasaxi fi اsharxi wاlrawdati warajaxa fi lmuxarar annahu min alwajhi ayib uma shacru naabitu fi اlwajhi qismaani tinta wejiga ka soo dhalata laba qaybood weeyaan axaduhumaa lam yakhruj can xaddi اlwajhi waa qayb aan wejigii xadkiisa ka baxsanayn waani khaarijun canhu qaybna wejiga xadkiisaay ka baxsan tahay waladii lam yakhruj can xaddi اlwajhi qaybta aan wejiga xadkiisa ka bixin qad yakuunu naadira alkahaafati badidiisu badideedu inay naadirta hadhici karto sida qaalibka aysan badnayn wqad yakuunu hayra naadir اlkaaafa ama kaaafadiisu wuxuu naadir yahay hayrkiis inuu yahay yaa dhici karto oo kaiif uu yahay fanaadiru lkaaafati midka kaaafadiisa ama badidiisu ay naadirka tahay kalxaajibayn wey labada xaajib sunnayaal mee layha kuwa kuwaas marka sida badan marka wax badan ma aha marka waa in iyaga daahirkooda iyo baatinkooda la dhaqan wاlahdaabi waxa weeyaan indhaha baarkooda weeyaan ahdaabka washaaribayn labada laba shaarib walcidaarayni ama labada cidaar labada cidaar waxa weeyaan inta u dhaxaysa dhegta meesheeda cad iyo daanka meesha yartaa u dhaxaydo tintu ay ka soo baxdo labadaas baa cidaar la yidhaahda maya cidaarka waxa weeyaan daanka waxaan dhahno annaku labadaas meelood weeyaan meesha labadaas meelood baa cidaar la yidhaahda daan soo lama yidhaahdo hareed miyaa la yidhaahda timaha hareed la yidhahda sooma almuhim ama hareed ama daan labadaas meelood weeyaan marka labadaas daan marka wahuma almuxaadiyaani liludunayni waxay qaabilaan labada dhegood ya ikhtalafa alfuqahaa kuwa waxay dhaheen tintaa loo jeedaa hareedka kuwana waxay dhaheen meesha ay tintu ka soo dhalanayso loola jeeda laakiin ulajeedadu waa meesha tintu ay ka soo dhalanayso wey iyo tintii hadday ku taallo tinta ku taalla hadda laga hadlahayaa marka labada cidaar wahuma almuxaadiyaani liludunayni waxa weeyaan kuwa qaabishan labada dhegood bayna الsudqi wاlcaaridayni waxaan khalad waxaas dhaafinay labada dhegood waxa qaabishan almuxaadiyaani liluduni labada dhegood waxa qaabishan oo u dhaxeeya maashka iyo caaridka ayaa cidaarka la yidhaahdaa kor intan kore wey marka cidaarka caaridku waa labada dhaban ama labada daan labada daan inta ka horaysa ilaa sudqiga ama maashka laga gaaro meeshaas yartaahuna waa cidaad weeyaan marka cidaarkuna waa inta ka koraysa caaridka caaridkuna waa labadii daan ama labadii maxaan dhahnaa labada dhafoor ya labada dhaman ayib marka tintaas cidaarka ka soo dhalata ama caaridka ka soo dhalata sida badan waa tin khafiifa oon kafiif ahayn فيجب غسل ظاaهر هذه الشعور وباطنها غسل ظاaهر هذه الشعور وباطنها مع البشرة تحتها وإن كففت لأنها من الوجه وlaya tinta marka meelahaas ku taala waxaa waaجiب ah ظaahirkooda iyo baaطinkaba in la dhaqo iyadoo jirka ay ka soo dhalatana la dhaqahayo tintaas hoba badnaatay waxaa yeele wejigay ka mid yihiin وأma شhaعر الcaaridayni labadii marka dhaban tintooda ilaan sida badan cidaarku waa khafiif soo ma aha tinta ka koreyda caaridka tin yaray u badan tahay sida badan marka tintaas yar waa in la dhaqaa daahirkeeda iyo baatinkeeda laakiin tinta labada dhaman ka soo baxda waxaa dhici karta inay tinta garhka oo kaleeto tahay oo aad u badan tahay wuxuu yidhaha wa amaa shacrul caaridayni labada dhaman tinteeda fain kaana khafiifan haddii uu khafiif u yahay wajaba qasla daahirihi wa baatinihi maca albasharati wain kaana kafiifan wajaba qaslu daahira cala aladhar daahirka kaliya laga dhaqaaya markaas inta kale walow khafa bacduhu wakafufa bacduhu faaraajixu ana lilkhafiifi xukma alkhafiifi اlmaxdi walilkafiifi xukma alkafiifi اlmaxdi haddii qaybuna ay badan tahay qaybuna yar tahay mid walba xukunkeeda ilaa ayb khafiif iyoiyo kaiif khafiif iyo kafiif maxaa daabit u ah wuxuu yidhaha wafiya dabdi اlkhafiifi والكثيiف khلاaف waxaa ku jira khilaaف buu leeyahay الصحيiح أن الkhافiiفa mا turى الbaشhaرaة تaxتahu في majلiس التakhaaطب والكaثiiف ma yمنc ru'ya waxa weeyaan meesha aad qofka kala hadasho qofka fadhiya qofkii aad uga jeedayso baaطinka tintaas ay ka soo dhalatay ama jirka ay ka soo dhalatay tintaasu waa khafiif qofkii aadan u jeedayn hoosta tinta basharka ay ka soo dhalatana waa kaiifa le alqismu اhaani ashucuur اlkhaarijaةu can xad اlwajhi tinta xajkii wejka dhaaftay oo ka baxday oo aad u dheeraata weeyaan wa huwa shacru اlixyati wاlcaaridi wاlcidaari wاsibaali طuulan وcardan waa tinta garhka ama tinta cidaarka haddii ay dheeraato cidaarka soo maanaan garanay yani tintaas yarta ah oo ka sarayda caaridka weeyaan ama sibaal waxa weeyaan shaaribada meeshay ku dhammaadaan haddii tintaasu marka ay aad u dheer tahay tuulan wa cardan cardiga iyo duulkaba u dheeraato faraajuxu wujuubu qasli daahiriha faqad daahirka kaliya in la dhaqaa waajiba gudaha ama hoosta in laga dhaqaa waajib ma ah liannahu yaxsulu bihi lmuwaajahatu daahirkaasa muwaajahadu ku xasilaydaa waxa muwaajahadu ay ku xasilaydaana weji ah wqiila laa yajibu lannaha khaarijatu an xad اlwajh qowlka wuxuu leeya in la dhaqa wajh ma ah laakiin sida daahirka ah daahirkaa laga dhaqahay qaala fii ziyaadaةi اrawdati yajibu qaslu juزءi min ra'sihi waraqabatihi wma taxta diqnihi maca اlwajhi liyataxaqaqa isticaabuhu masalo kale wuxuu leeyahay ziyaadaة rawda wuxuu ula jeedaa waxaan ognahay inuu ikhtisaariyey annawowi kitaabka raafic oo la yidhaahdo fatxu اlcasiiz marka ikhtisaarkaas buu masaa'il ku kordhiyey sida markuu muxarar ikhtisaariyey oo minhaaj uu ku ikhtisaariyey oo masaa'il ugu kordhiyey masaa-ishaasuu marka lagu magacaabaa ziyaadat اrawda wuxuu leeyahy marka qayb madaxa ka mid a ama qoorta ka mid a ama garhkiisa hoostiisa ka mid a in wejigaa la dhaqaa waajibaysa si wejigii isticaabkiisa u xaqiiqoobo waa masalo iska dabiiciyo waa masalada la yidhaahdo maa laa yatimu اlwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun si loo xaqiiqsado waajibkii kulligiis in la sameeyey qayb aan marka wejigii ka mid ahayn waa inuu dhaqmaa ku leeyahay qayb yaroo hal santi ama wax la mida oo madaxa ah ama yani dhinacyada wejiga ah ayb masalo kale wuxuu yidhaahda walow quطica anfuhu aw shafatuhu haddii sanka laga gooyo ama faruurta laga gooyo lazimahu qaslu maa dahara biاlqaطci fi اlwuduءi wاlqasl cala صaxiix waxaa waajib ah wixii soo haray inuu dhaqo ama uu weysada ku dhaqo ama qubays uu ku dhaqo sida saxiixa maxaa yeelay isagaa wejiga nimadii ku haray marka wayajibu qaslu maa dahara min khumrati shafatayni waxaa waajibahu leeyahay faruurta maarata gaduudkeeda in la dhaqo yacni faruurta daahir waaye intii aan qarsoonayn oo daahirka ah waa in la dhaqaa wayustaxabu an yaakuda almaa biyadayhi jamiican waxaa wanaagsan biyaha inuu labadiisa gacnood ku soo qaado si marka xibintii si fiican ugu dhaqantu yihi wallahu aclam طيب هل كاس من كل وجهنا هل كاس كل وجه هذا بلا توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله